haddaba xaaladaha uu ku soo beegmay xariga abuumansuur iyada oo xaalad siyaasadeed ay soomaaliya ka jirto waxaana xiisadani ay ka dhalatay mooshin xeelka qaadista madaxweynaha laga keenay warbixinta murankaasi ku aadan waxay noo diyaarisay halkana kasoo jeedinaysa sahre cabdi axmed weli magaalada muqdisho waxaa ka muuqda in xildhibaanada ay kala qaybsan yihiin aragti ahaan mooshinka laga keenay madaxweynaha taasina beddelkeeda ay noqotay siyaasad saameyn ku yeelatay guud ahaanba guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo sidoo kale mudanayaasha baarlamaanka oo laba u kala qaybsan waxaa xalay la sheegay in guddoomiyaha baarlamaanka uu ka soo guuray xarunta madaxtooyada aqalkii uu ka deganaa kadib markii sida la sheegay uu ku dareemay halkaasi in xildhibaanada asaga ku aragtida aysa ugu imaan karin islamarkaasina uu ka degay guri ku yaala kilomitir afar dhinaceeda waxaana la sheegay in xildhibaanada qaarkood xalayba ay gurigiisa tageen waxaan weydiiyey se xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir haddii guddoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada ku aragtida ee mucaaradka ah ee iyagu u soo rareen bannaanka si markaasi ay uga helaan meelo ay kula kulmaan sida ay ku doodayaan dhanka kaleba muhiimaddu waxa waxaa muhiima in la fahmo guddoomiyaha golaha shacabka dex buu yahay golaha oo dhan mucaarad ka soo saarayna meesha ma jira isagaa keligii kasoo baxay mucaaradku waxay ugu tagaanuun sida muxaafidku ay ugu yimaadaan meesha uu guddoomiyaha golaha shacabka uu degan yahay maadaama oo ay siyaasad naga dhexayso maadaama uu yahay yahay dee ninkii ugu sarreeyey labaada dalka maadaama uu yahay gudoomiyihii golaha shacabka mucaaradkuna waa u baahan yihin muxaafidkuna waa u baahan yihin umalayn maayo marka in mucaaradka gaar loogu eedeyn karay annagu waxaanu ognahay inuu halkan yimi oo iraadadiisa ku yimi cidina aanay ku qasbina ma aanay ugu yeerin inuu halkan yimaado isagu markii uu arkay cadaadis ka saaran inuu yahay midaan loo dulqaadan karin inuu meesha waxaase dhanka kale xildhibaanada ku dhow madaxweynaha uu ka mid yahay xildhibaan cabdulaahi goodax barre aan weydiiyey ayagana in bal dhankooda guddoomiyaha baarlamaanka culays ay saareen ay sabab u noqotay inuu ka guuro xarunta madaxtooyada guddoomiyaha guriga ugu sharafta badan ee ku yaalo mataqaana ka guriga madaxweynaha dhinaciisa ayuu degan yahay cid ka bixisayna ma jirto nimankan mucaaradka ayuu si nasiib daraa daba kacay aaday nasiib daro ay in guddoomiyaheenu uu dabinkaas ku dhaco guddoomiyaheenu madaxweynihii lama haysto prime minister lama haysto guddoomiye ku-xigeenkiisii koowaad lama haysto guddoomiye ku-xigeenkiisii labaad lama haysto xogeyaha baarlamaanka oo oo brocratka waddanka jira qofka ugu weyn ah lama haysto haddaba ka sokow taasi weli waxaa halkeedii kasii taagan mooshinkii horey looga keenay madaxweynaha ee xildhibaanada qaarkood ay keeneen kaasi oo lasoo bandhigi layahay sida uu yiri xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir marka mooshinka horta furitaankiisa dalkan lama furi karo ilaa maalinta laga doodaya golaha shacabka la horgeeyo arrimo amni daraaddeed arrimo siyaasadeed daraaddeed waxaa la rabaa inuu xirnaado oo maalinta golaha la horgeeyo dadka magacyada soo guriyey meesha laga akriyo lagu hubiyo marka qofka jabsaday ee u dhacay ee dalkii soo kala faqay ee dadka magacyadoodii eegay annagu waa la yaabana xataa in taasi dhacdo ayaaba qaldanba mana qabo hadda dadkan sidan sidan loo sheegaya haddii ay jiraan saxaafadda ku aragteen dad yidhi kumaanaan jirin qof la qasbayso dadka kuma jirin qof waliba isagaa iraadadiisa ku saxeexay qof waliba isagaa qanaacadiisa ku qancay in madaxweyne cabdillahi maxamed cabdillaahi farmaajo ay tahay in laga keeno xilka qaadis ka gadaal markii xildhibaanada qaarkood ay sheegeen in lagu been abuurtay magacyadood ayaa isna dhankooda waxa ay ku doodayaan xildhibaan goodax barre in mooshinkaasi uu buray oo aysa jirin wakhtigan tiradii markii hore la sheegay mooshin ka dhan ah xilka madaxweynaha marka la keenaayo horta marka u horeysa waa inay sababaysan yahay oo sabab dastuurka waafaqsan waa inuu leeyahay sababtaasuna waa labo oo mid saddexaad ma aha madaxweyne waa inuu khiyaano qaran sameeyey dastuurkana uu si bareer ah u buriyey madaxweynuhu waa astaanta qaran dastuurka ayaana muxuu ahaa loogu talagalay in mas-uuliyadda saaran awgeed difaac fiican uu siiyo labadaas ayaa lagu soo koobay labadii midna ma sugnaanin loona soo maray dadkan ka markii horeba mooshin jira ma ahayn isla arrimaha jiritaanka mooshinka iyo in uu jabay oo xubnihii horay magacyadooda loo soo gudbiyey qaar badan oo ka mida sida la sheegay ay sheegeen in lagu been abuurtay waxay abuurtay xiisad kale kadib markii xogayaha guud ee baarlamaanka uu soo saaray waraaq uu ku sheegay in mooshinkaasi uu buray halka guddoomiyaha baarlamaanka oo asna waraaq ka soo daba saaray uu ku sheegay waraaqdiisa in weli halkiisa uu yahay mooshinkii xildhibaanadii keenay ee saxiixayna ee sideedii tahay